mas-uuliyiintan ka socotay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o uu hogaaminayay doctor maalig ayaa madaxtooyada jubbaland kulan looga hadlayay dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira deegaanada jubbaland iyo sidii si wada jir ah wax looga qaban lahaa la qaatay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabduqaadir xaaji maxamuud sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda caafimaadka adduunka ayaa kormeeray goobaha caafimaadka jubbaland sida isbitalka guud ee kismaayo iyagoona warbixin ku aadan baahiyaha caafimaad ee ka jira ka dhageystay mas-uuliyiinta caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland cismaan ciil axmed garas ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta ka socday hay-adda caafimaadka adduunka wafdi ka socda hay-adda caafimaadka adduunka oo ka kooban wafdi ka socday xafiiska qaramada midoobey ee geneva iyo wakiilada hay-adda caafimaadka adduunka ee dowladda soomaaliya u jooga halkan iyo wakiiladii u fadhiya hay-adda caafimaadka adduunka dowladda jubbaland waxay soo kormeereen oo ay u kuurgelayeen meelaha hay-adda caafimaadka adduunku ay ka caawiso dowladda jubbaland dhinaca caafimaadka waxay soo booqdeen isbitaalka guud ee magaalada kismaayo oo ay dhowr moolood ka booqdeen meelaha ay booqdeen waxaa ka mid ahaa shaybaarka waxaa ka mid ahaa cudurada faafa xarunta cudurada faafa meelo badan oo maxaa la dhahaa oxygen plantiga ama meesha lagu diyaariyo hawada oxygenka ee dadka neefsashadu dhibka ku tahay ay isticmaalaan waxaa kaloo ay soo booqdeen m c h ka ama xarunta caafimaadka ee midnimo oo xaqiiqiyan ay ku arkeen baahida caafimaad ee ka jirta jubbaland faraheeda macnaa dadka isugu imaada maalin kasta xarunta caafimaadka iyo serviceska loo samayn karo ama adeegyada loo samayn karo siday u xadidan yihiin waxaa kaloo soo booqdeen wasaaradda xarunta wasaaradda caafimaadka oo aanu ugu soo jeedinay baahiyaha jira ee caafimaad baahiyaha caafimaad ee jubbaland waxyaalaha ay naga caawiyaan waxyaalaha aan isla qaban karro oo hadda priority-ga ama muhiimadda koowaad u leh dowladda jubbaland aada bay ugu farxeen waxaan siinay warbixin kooban oo really tusaysay baahida runta ee caafimaad ee ka jirta jubbaland iyo siday u kala siday u kala priority u kala tahay ama siday u kala muhiimsan tahay wax ka qabadkeedu gaabiska jira oo u baahan in wax laga qabto insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa aad bay ugu qanceen aad bay ugu farxeen